warin wuxuu ahaa maxbuus maraykan ah oo yahuudi ahaa kaasoo dalka bakistan ay ka qafaasheen xubno ka tirsan alqaacida wuxuu markii dambe waaran qaatay diinta islaamka isagoo la baxay magaca isxaaq markii dambena wuxuu ku shahiiday xabsiyada alqaacida haddaba sidee u dhacday arrintan mu'asasada warbaahineed ee asaxaab ayaa markii ugu horreysay waxay baahinaysaa faahfaahinno dhammaystiran oo ku aadan xogo la xidhiidha qaabka uu waaran u qaatay diinta islaamka iyo sida uu markii dambe u shahiiday xalqada koowaad warbixinno aanu ku eegeyno maqaal ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan
مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما hadalheynta shucuubta reer galbeedka gaar ahaan kan maraykanka ay hadal hayaan fariimaha mashaayikhda sheekh usaama binlaadin iyo ayman addawaahiri laba caqdi kadib markii ay soo baxeen waa aayad ka mid a aayaadka allah ee mucjisada ah tani oo muujinaysa inuu allah qabuul ugu yeelay dhulka fariinta jihaadeed iyo halgan ay xambaarsan yihiin labada sheekh waxaa kaloo xusid mudan inaanay marnaba suuragal ahaateen in fariimahani ay faafaan haddii aanay jiri lahayn dhiigga daahirka ah iyo nafhurka sarreeya ay samaynayaan mu'miniinta sharafta badan ee ku nool khaza kuwaasoo doonaya xoreynta halkii loo dheelmiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo maxaabiista ku jirta gacanta yuhuudda qulqulka dhiiggaasi daahirka ah ayaa keenay in shucuubta caalamka ee ku nool bariga iyo galbeedka ay aada u fahmaan fariinta islaamka jihaadka iyo mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allaah haa way dhacdaa in allah uu towfiiqda waafajiyo ummadaha iyo dowladaha qaarkood oo shucuubtooda ku hanuuniya inay qaataan risaalada islaamka sidaasina ay kaga mid noqdaan ummadda muslimka ah sidaba horay u dhacday haddana dhici doonta allah idankii oo aan markaas sidaasi ku noqono dad walaalo ah inkastoo hidaayada ay ku jirta gacanta allaah haddana waa wax suuragal ah inaad dadka u horseedo haddii aan wanaajino qaabka aan dadka ugu yeelayna islaamnimada oo aan noqonno ducaad dhab ah oo hanuunsan dadkana ku hanuuniya xaqa maadaama qisaska hidaayada iyo dadka hanuunay ee qaatay diinta islaamka ay cibar kala dhex baxaan dadka caaqiliinta ah waxaa ina farxad gelinaya haddii aanu nahay mu'asasada asaxaab inaan idinla wadaagno sheekada islaamnimada walaal sharaf badan oo ka mida walaalaheenna ahna sheikh aan jecelnahay oo ka mida mu'miniinta asxaabteenna ah ahna shahiid ka mida shuhadada baariyaasha ah wuxuu maalin maalmaha ka mid a ahaan jiray ameerikan yahuudi ah oo mas-uul ka ahaa wakaaladda horumarinta maraykanka waxay ugu yeedhi jireen warren winstein habeen habeenada ka mid ah ayuu shaaciyey inuu soo galay diinta islaamka isagoo ku dhawaaqay shahaadateynka sidaasina kusoo galay diinta waxa uu islaamku uga dhignaa hadiyad rabbaani ah oo uu allaah u soo kaxeeyey isagoo ah maxbuus ku jira gacanta mujaahidiinta khaatimadiisuna waxa ay noqotay inuu ka mid noqdo muraabidiinta oo uu helo darajada shahaadada sanadku markuu ahaa laba kun shan iyo tobanka kadib markii ay beegsatay diyaarad daroonis ah oo ay leedahay dowladda maraykanka mid ka mid a asbaabaha ku qanciyey ameerikaankan yahuudiga ahaa ee lagu magacaabayey warren winstein qaadashada diinta islaamka waxa ay ahayd isagoo si dhow ugu noolaaday bay-ada jihaadka lana macaamilay mujaahidiinta waxa uu mujaahidiinta kala kulmay habdhaqan wanaagsan oo bani aadamnimo leh oo ay kula dhaqmeen isaga iyo maxbuus weliba oo gacantooda ku jira shahiidkeenna ayaana markii uu islaamnimada qaatay kadib la baxay magac cusub oo ah isxaaq annaguna waxaan ugu yeeri jirnay adeer isxaaq maadaama uu ahaa waayeel toddobaatanka sano kor u dhaafay waxa ayna ahayd ixtiraam iyo weyneyn uu ku mutaystay ceradiisa maadadan aanu faafinayna ee aan horudhacaani u samaynayno ma ahan keliya maado ka warramaysa qisada qaadashada islaamnimada ee adeerka shahiidka ah ee isxaaq laakiin waa diraasad iyo warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xaaladiisa iyo wax weliba oo kusoo kordhay intii uu maxbuuska ahaa wixii ka dambeeyey markii uu qaatay go-aankii ugu saxsanaa noloshiisa oo ah inuu qaato diinta islaamka maadadani waa taqriir faahfaahsan oo uu qoray walaalkeenna mujaahidka ah ashahiid nucaym nuur khaan taqabalahullah kaasoo hoggaanka sare uu u xilsaaray ka warhaynta maxbuuska warren iyo su-aalo weydiintiisa nucaym waxa uu dadaalo ballaaran ku lahaa jihaadkan muqadaska ah isagoo ka mid ahaa walaalihii ugu horreeyey ee bakistaaniyiinta ahaa ee soo haleelay kolonyada jihaadka ee sheekh usaama binlaadin raximahullah waxaana sidoo kale lagu tiriyaa aasaasayaashii mu'asasada warbaahineed ee asaxaab labadiisa gacmood ee barakaysan ayaa luuqadda ingiliishka u turjumay inta badan isdaaraadkii ay baahisay mu'asasada assaxaab xilli siraaca ka dhanka ah sahyuu saliibiga uu ahaa bilowgiisa waxa uuna sidoo kale ka mid ahaa raggii ka qayb qaatay tarjumidda maqaalkii dhowaan caanka baxay ee ciwaankiisu ahaa fariin ku socota shucuubta reer galbeedka khidaabaadkaas jihaadiga ah ayaa hormuud u noqday marxalad ka mida kuwii ugu muhiimsanaa marka laga hadlayo dagaalka wacyiga iyo fahamsiinta mujtamacaadka reer galbeedka xilli dowladahooda ay hadda hogaaminayaan dagaalka sohyuu saliibiga ee ka dhanka ah muslimiinta kana socda khaza walaalka nuceyim nuurkhaan markii ay dhaceen khasawaadkii koob iyo tobanka sebtembar waxa uu kaalin ka qaatay meeleynta iyo martigelinta muhaajiriinta kadib markii laga soo insixaabay afghanistan wakhtigaasina waxa uu walaalku gacanyaro u ahaa hogaamiye khaalid sheekh moxamed fak allaahu asrah iyo sheekh abu xamse rabiic raximahullah bishii julaay sanadkii labada kun iyo afarta waxaa howlgal wada jir ah oo ay sameeyeen c i a da maraykanka iyo f b a da oo kaashanaya sirdoonka bakistan ayaa gacanta ku dhigay walaalka nucaym xilli walaalka iyo rag kale ay ku howlanaayeen qorsheynta camaliyaad lagu beegsada qaar ka mid a ahdaafta saliibiyiinta caalamka hadafka ugu weyn ay xoogga saarayeen ayaana ahaa inay beegsadaan xarunta hay-adda lacagta adduunka ee magaalada caasimadda ah ee washington walaalkeenna shahiidka ah waxa uu dhowr sano ku jiray xabsiyada sirdoonka dowladda bakistan intii uu u xirnaa waxaa dhowr jeer su-aalo weydiiyey saraakiil ka socota sirdoonka c i a da maraykanka kuwaasoo isaga iyo xaaskiisa dhowrsanba kula kacay tacdiib noocyada ugu daran ee ay bashariyaddu aragtay jirdilada loo geystay walaalkeenna nucaym waxaa ka mid ahaa in boqolaal jeer biyo lagu hafiyey sidaasoo ay tahayna waa uu adkaystay wuuna sabray ilaa markii dambe uu allaah ku manaystay inuu xabsiga ka soo saaro markiibana waxa uu ku soo noqday sufuufta mujaahidiinta isagoo usoo hijrooday gobolka wasiiristan kadibna uga sii hijrooday dalka afghanistan oo ah dhulka hijrada jihaadka iyo ribaadka waxa uu walaalku kormeero ka ahaa howlo badan oo jihaadi ah oo ay ka mid yihiin kuwo amni iyo kuwo dacawi ah waxaana howlahaasi ka mid ahaa malafka maxbuuska ameerikaanka yahuudiga ah ee warren winstein oo lagu hayay gobolka wasiiristan sanadkii labada kun iyo labaatanka waxa uu walaalku la madalsanaa mowcidka shahaadada iyo istishaadka kadib markii ciidamo ameerikaan ah ay weeraro habeen guureyn ah kusoo qaadeen guri uu ka deganaa wilaayada khasni ee dalka afghanistan dagaal adag ayuuna walaalkeenna geesiga ahaa kala hortegay askarta maraykanka allahna waxaan u weydiinaynaa inuu ka aqbalo shahaadada lana kulansiiyo ambiyada sidiiqiinta iyo shuhadada dad lala saaxiibana kuwaasi ayaa ugu wanaagsan markan waxaan idinkaga tegaynaa warbixinta uu walaalkeenna nucaym nuurqaan ka qoray sida uu diinta islaamka ku qaatay adeerkeen aan jecelnahay ee camu isxaaq labadooda allaha ka aqbalay shahaadada waxaana taqriirkan qofka akhriya uu ka dhex heli doonaa madhab toosan oo la xiriira howsha baaritaanada taxqiiqa ama su-aal weydiinta inkastoo taqriirku ahaa mid gudaha ah oo ay daalacanayaan tiro yar oo ka mid a hoggaanka sare haddana waxaad ku arkaysaa sida uu walaalkeenna uga adabsanayay allah tabaaraka wa tacaala iyo sidoo kale habdhaqanka wanaagsan iyo aadaabta xiwaarka iyo la niqaashidda hoggaanka iyo mashaayikhda waxa uu taqriirku daaha ka faydayaa qaybo ka mida xogaha camalka islaamiga iyo zawaayaad ka mida jihaadka oo ka markhaati kacaya sida mujaahidiintu ay kheyrka ula jecel yihiin guud ahaan aadanaha waxa uu sidoo kale taqriirku muujinayaa siyaasadda sharciga ah tarbiyada iyo in dadka lagu qanciyo xaqa aad xambaarsan tahay iyo sida ay tahay in loo diyaariyo ducaad diinta allah dadka ugu yeertaa waxaad sidoo kale taqriirkani ka heli doontaa sida ay tahay in looga dhar la-aado kooxaysiga iyadoo la eegayo maslaxada guud ee islaamka marka waxaan ugu baaqaynaa walaalaheenna ducaadda inay dib u eegis ku sameeyaan wax soo saarka madarasada dacwada iyo jihaadka ee mujaahidiinta si caqli iyo insaaf ku jiran ay u daraaseeyaan tajrubadan aanu soo gudbinayno iyo tajaaruubta la midka ah ee walaalaheenna afghanistan soomaaliya iyo maali tani waa qiso qafaal oo aan ku dhammaanin mahadcelin oo keliya iyo xitaa inuu maxbuusku ku laabto gurigiisa kadib markii uu diinta islaamka qaatay balse waa qiso ka turjumaysa maxbuus kulansaday abwaab badan oo kheyr ah markii dambena shahaado ku helay gacmaha dadkii isaga la dhashay ee ahaa cadowga allaah isagoo ku mashquulsan fahamka diinta iyo barashada culumta shareecada iskuna diyaarinaya inuu qoomkiisa ugu yeero diinta allaah waana tajrubo lagu dhex milay udgoonka cilmiga dacwada ribaadka iyo dhiigga shahaadada wayna yartahay in iyadoo kale ay safaxaadka taariikhdu soo marto si kastaba waxaan idiin soo gudbinaynaa camalkan weyn ee dacwiga ah allahna waxaan weydiisanaynaa inuu mujaahidiinta waafajiyo inay ka argoostaan kuwii dilay adeer isxaaq iyo raggii wehlinayay oo uu ka mid yahay sheikha shahiidka ah ee axmed faaruuq iyo shuhadada kale ee baariyaasha ah kuwaasoo ay dishay xukuumaddii uu hogaaminayey obama iyo ku-xigeenkiisa bayden oo hadda ah madaxweynaha maraykanka kaasoo xilligaasi ahaa kormeeraha rasmiga ah ee howlgallada gaboodfalka ah ee lagu beegsanayo muslimiinta waxaan kaloo allah weydiisanaynaa in qoyska adeer isxaaq iyo guud ahaan dadka deggan caalamka uu waafajiyo inay ku guulaysteen imtixaanka adduunyada iyagoo qaadanaya diinta islaamka ee uu allah uga raali noqday dadka waana diin camimi doonto guud ahaan dhulka allana wax weliba wuu awoodaa
أدعو من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وإلى المعروف أدعو من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وأرى المنكر لا أرضى به وأعري أهله أنا وجد وأرى المنكر لا أرى